maleeshiyaadkan oo aada u hubaysan ayaa xalay ilaa iyo maanta kasoo degaya xeebaha teedsan mudug iyo nugaal xalay ilaa iyo duhurnimadii maanta ilaa in ka badan lix doomood ayaa kasoo degay deegaanka garacad kuwaasoo qaybtood usoo gudbay qeybo ka mid ah degmooyinka nugaal ee dhanka xeebaha iyagoo qaybtood ka samaystay fariisimaad cabdullaahi yuusuf carays taliyaha booliiska degmada jariiban oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamo hubaysan oo xalay halkaasi yimid ay ilaa iyo saakay u dhexeeyeen kulub iyo garacad galaa dadka shacabka waa ku soo noqday wax ciidanoo hadda joogeedo ma jiraan nimankiina shan iyo toban kilomitir meel u jira bay dadka xoolihiisi reerinta u tageen iska gaboodeen halkaasayna xoolihii ku qalanayaan ma garan dhanka nugaal waxaa la sheegay in deegaanka xeebta ee garmaal ee hoos tagta degmada dongoronyo ay kasoo degeen ilaa ku dhowaad laba boqol oo ciidan kuwaasoo ay waday doon weyn sida uu ii sheegay bishaar cabdulaahi diiriya oo kamid ah dadka ku dhaqan xeebta maraya saaka waxaanu ku waaberisanay garamaal inay nimankii habeennimadii garoodii ku yimaadeen marsada doonyihii kusoo dhigteen ciidankiina ay qaybi soo caariday oo toga iyo hareerihiisi iyo magaalada ay hareereeyeen ma garatay tana wiilal garamaal ka shaqa tegi lahaa oo shanaado u shaqa tegi lahaa oo saxaayin heebta u yaalay jiidan lahaa bay afduubeen sixnimadii ay doonta ragga ugula soo degayeen baa ka xumaatay ma garad raggii waa soo rogeen wiilashii way soo dhameeyeen haddee niman fara badan oo tiradooda boqol iyo konton meelaha gaaraya ama ka badan weeye ma garatay wiilashiina goortay nimankii soo dhameeyeen way soo tageen oo midhaan waa ka baqeen daarac kale iyo hawl kale inay u geystaan way soo tageen mareeyay soo galeen ma garad ragga kasoo degay deegaanka garmaal ayaa la sheegay inay la hadleen dadka deegaanka iyagoo ka codsaday inay soo dhaweeyaan dadka deegaanka markay u yimaadeen nimanku saaka dadkii meeshu waa tuulo yar oo xilli badda laga gafgafaalay oo laga tagay oo dad yar joogana way isku soo beereen oo waktigu wuu yahay dadkii waxay yidhaahdeen way shiriyeen waa isugu yeereen waxay dheheen annagu dhib ma wadno ilaahay dartiis baan wax idinku sheegaynaa haddii nala ammaan geliyana annagu cid kasta waa ammaan gelinaynaa dhibna ma wadno ma garad marka waxaanu u baahannahay isimadii iyo nabadoonadii waddankay ku warbixiyeen ma garad isimadii iyo hadda nabadoonadii hadda ma joogaan baa leeyahy laakiin waddanka odayaal buu iska leeyahay deegaanka joogo niman odayaala loo dee dowladda puntland oo ilaa iyo xalay kulan ka yeeshay arrimaha soo kordhay ayaa saxaafadda uga warbixiyay socdaalka maleeshiyaadka shabaab ee soo gaaray xeebaha puntland sida uu u sheegay warbaahinta wasiirka amniga puntland cabdi xirsi cali kharjab waad ogtihiin waxay soo mareen habyo waxay soo mareen xaladheero waxay soo mareen ilaa iyo waddadaa dheer bay soo mareen baddeeda iyo berigeed waxaanu oran karnaa arrintaa abaabulkaahi dowladda soomaaliya ee federaalka inayn ka madax banaanayn ay maaragtay gacan ku leedahay arrintaa kusoo duulitaanka puntland waxaa kaloo jira ama hadda hore iyaduna u dhacdhacaya dhinaca waqooyiga waad la socotaan in waayada sandambe sanduuqiyo wax la sheeg sheegaya iyo maaragtay dhinaca buuhoodle iyo sanaag laftigiisa oo somalilan laftigeeda wado aada iyo aad baan uga xunnahay maanta oo lagu jiro kii la doonaya ummadda soomaaliyeed inay doorasho maartin one man one fowda ay gasho in la soo abaabulo puntland markii diiday four point five oo aan sharci ahayn ee in la yidhaahdo marka iyadii caqabadaa la geliyo dadka reer puntland meel kasta u joogo arrintaas waxaan u sheegayaa dadweynaha reer puntland iyo dowladduba inay arrintaa ka howlgelayso meel kastoo ay joogaan cid walibana ay dalkeeda difaacayso cidna ayan uga samaynayn wax la yidhaahdo ee jileec iyo maaragtay soo dhaweyn iyo iyo tanaasub puntland ayaa ugu baaqday shacabka puntland inay u diyaar garoobaan sidii ay uga hortegi lahaayeen arrimahani shacabka marka waxaan usheegaynaa reer puntland meel kasta ay joogaan nin walba inuu u diyaar garoobo arrimahaas maaragtay aada u jeedaan iyadoon dadka reer puntland cidna wax gaarsiinayn difaaca xataa dadka puntland dalkooda inay u diyaar garoobaan arrintaasuna waxay u muuqataa soomaaliya burburkeedii in dib loo sii bilaabayo oo kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii bay soomaaliya isir u burburdhay haddana in dib laga xoojinayo cidda marka ka xoojinaysa iyo cidda lala dagaalaya labaduba way ogyihiin laakiin dowladda puntland waa difaacanaysaa dhulkeeda iyo dadkeeda dadweynaha reer puntlandna waa in isagu isku tashado isagoo aan cidna dhibaato u geynin laakiin difaaca dalkiisa inuu maarata u diyaar garooba annaguna waa ku hogaaminayna haddii ilaahaydaan ka dhigo go-aankaasuna wuxuu nahay go-aan ka soo baxay golaha wasiirada puntland oo hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka islamarkaasna si hayaa xilka madaxweyneha oo hadda shirka shir guddoominaya mar la weydiiyey sababta keentay in puntland ay arrintan u wareejiso dhanka dowladda federaalka inay ka dambeeyeen ayuu wasiirka amniga u dhigay dhinac kale oo ah inay ka gaabiyeen inay kula dagaalamaan koonfurta soomaaliya saadar may uma lihi saadar uma lihi laakiin meeshay ka soo ambaqaadeen ama meeshay ka yimaadeen koonfurta soomaaliya weeye waxaana xukunta dowladda soomaaliya ee federaalka baa lagu ogaa marka arrintaas waxa weeye waxyaala naga soo gaarayana waa jiraan ee shirar lagu qabtay muqdisho lagu qabtayoo arrimahaas wax badan lagaga tashaday puntland burburinteeda imaanshaha shabaab ee xeebaha puntland ayaa abuuray jawi cusub iyadoo dadweynaha puntland ay aada isu weydiinayaan arrimahan waxa ay ka bedeli karto nabadgelyadii puntland lagu yaqaanay nuux muuse birjeeb v o a garowe